asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta een waxyaalaha farada badan ee afka iyo dhaqanka khuseeya ku eegno annaga oo dhinacyo badan ka eegeyna ama siyaalo badan u soo bandhigayna xubinta murtada maantana waa xubinta sida joogtada aad halkan idaacadda star f m uga wadaagtaan ama aad ugaga bogotaan ama aad uga dhegaysataan inta badan xubinteen murtada maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa ama kuweennii macnaha weyn lahaa qayb ka mid a middan maanta aan ku soo qaadanaynana waa mid ka mid a saddexlaydeennii badda ahayd waxaa la yidhi saddex adigay kuu daran tahay marka lagu leeyahay aday kuu daran tahay dee qof kastoo soomaali ah ayaa laga hadlaaya cabdinaasir barkhadle lagama hadlayo saddexda adiga kuu daran waa saddexdee dee saddexdii si khalad aad u isticmaashaaba waa ay kuu daraan karaan laakiin middan hadda aan kor taagannahay ama aan rabno inaan ka hadalay waa saddexdan tookhbadni taagyari iyo tabasho joogta ah saddexdaasiba aday kuu daran tahay bayna leedahay xubinteennan murtida maanta aan jilcinno ama aan yaro jeexjeexno ama aan falanqayno ama aan faallayno dhinacan doonnaba aan u dhignay waxaa la yidhi tookhbadni tookhbadnidu waa faam badan oo aad xoog ku faanto ama maal ku faanto ama aad aqli ku faanto noocay doontaha noqotee waa tookh baa la dhahaa weliba waxay u badan tahay marka aad xoog ku faanto waxaa la dhahayaa tookh guud ahaan magaca korka waxaa laga dhahaa faan baana ayaa mar la dhahaa marna waxaa la dhahaa tookh marna guud ahaan markii laysku soo jimciyana wuxuu gelahay wuxuu noqonayaa faan waa derajooyinka afka hooyo ee lumay qaybo ka mid a waxaa la yidhi saddex adigay kuu daran tahay tookhbadni taagyari iyo tabasho joogtaa saddexdaasiba adiga ayay kuu daran yihiin waa haddii aad tahay kii dadka ahaae marka lagu leeyahay tookhbadni dee inaad iska faanta un aday kuu daran taho ceeb iyo sharafdhacya karaama darro ayay kugu tahay haddii aad nin u faanta kaa xoog badanna ama aad u tookhdo ood u hanjabto ama aad dhahdo xoog baan leeyahayn oo intaad u tookhdo dhegya iideed lagu jebiyeen dee aday kuu daranto waa lagu qaraacay faankaagii farada badnaa iyo waan ku dili iyo waan ku liqi iyo saasaan ku dhihi iyo beelax gurdadaadii baadna eeday waa kow waa qaybta labaade waa taagyari intaad aad iyo aad u faantay ayaa haddana wixii aad ku faanaysay qaban weyday nooc doon ha ahaada ama maal ha ahaada ama muruq ha ahaade iyaduna adiga ayay kuu daran tahoo waa bahdilkaaga waa sharafdhacaaga waa karaamodaradaada iyo dulinnimadaada intaasoo ururtay ayay kugu noqonaysaa waa qaybta saddexaade waa tabasho joogta inaad un taba weligaa un inaad wax tabato ood dhahdo hebel baa saa ii galay hebel baa saa ii galay waa lay xumeeyey xoolahaa igu yar tabardaraa i hays xanuun baan ka bixilo ah waa lay maaragtay waa lay siray waa lay gaaday waa lay legday waa lay khaa'imay waa lay irdheeyey waa lay been abuurtay waa tabasho joogtaa weligaa hawl kaste oo aad dad noolnool ama bilaadan isugu imaataanba inaad qayb tabashaa uun soo bandhigto oo aan waxba kaa goyn oo calacalkaaga uu mid joogtaa iska ahaado taas iyadii ihiina adiga ayay kuu daran tahay bay xubinteennan murtida maanta ina leedahay aad iyo aad ugu fiirso waa saddexdan waxaa lagu yidhi saddex aday kuu daran yihiin ama saddex aday kuu daran tahay waa tookhbadni taagyari iyo tabasho joogtaa saddexdaasiba adiga ayay kuu daran tahay waana saddex karaamo dhac iyo maaragtay sheegasho iyo isla weyni iyo qaybo fara badan iyo taagdarro intaba ay ka dhex muuqdaan taasoo aan ahayn kuwa loo baahan yahay markuu qofku yahay qof caadi ah oo mudakar ah ama caqligiisu shaqaynayo arrimaha noocaasa inuu ka dheeraado isaga ayay muhiim u tahay mar haddii lagu yidhi way kuu daran tahay ka dheerow unbuu macnuhu noqon karaa mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimaan kuu tureen looma turo nimaan kuu tureen looma turo ayaa la yidhi waa nimaan kuu tureen looma turo